bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda dalsan qodobada saaka ee wararkeena aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah taliska booliiska magaalada dhuuso mareeb ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaal ka dhacay magaaladaasi digniinna u direen musharaxiinta ku sugan magaaladaasi maamulka hirshabeelle oo shaaciyey kuraastii ugu horreysay ee lagu dooranayo magaalada beledweyne dowladda qatar oo shaacisay inay kordhin doonto taageerada ay siinayso soomaaliya qarax lala eegtay ciidamo kenyaan ah oo khasaare isugu jira dhimashadii dhaawac sababay wararka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan dowladda maraykanka oo muwaadiniinteeda ugu baaqday inay kasoo baxaan dalka ukrein
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
markale isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo axada taariikhduna ay ku beegantahay saddex iyo tobanka bisha labaad ee februari sanadka labada kun labaiyo labaatanka haatana u diyaargaroowa warkeenii oo dhammaystiran booliiska magaalada dhuuso mareeb ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaal ka dhacay magaaladaasi iyo sidoo kale digniinna u diray qaar ka mid ah musharaxiinta ku sugan magaalada dhuuso mareeb kadib dagaalkii ka dhacay magaalada dhuuso mareeb ee caasimada maamulka galmudug ayaa waxaa markaasi hadlay taliska booliiska magaaladaasi waxaana la sheegay in dagaalkaasi u dhexeeyey ciidamo kala taabacsan siyaasiyiinta cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo cabdulaahi kulane oo ka tirsan saraakiisha ciidamada xoogga labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada dhuusamareeb waxaana ay yihiin musharaxiin u tartamaya kuraas ka mid ah kuraasta golaha shacabka taliska ciidamada booliiska magaalada dhuusamareeb ayaa faahfaahin ka bixiyey waxaana markaasi ay ka hadlayaan sida ay wax u dhaceen
xaaladda caasimadda amnigeeda guud ahaan iyo gaar ahaan intaba maasha allah aad iyo aad buu u wanaagsan yahay sidoo kale waxaan rabaa inaan warbixin yar oo kooban ka dhigo xoogaay galabta shaqaaqo yar oo rag dhallinyaraha isku ciidanka qarankooda ah dhex martay siyaalo kala duwan ay u fasirteen dadka warxumata shiilka ah xaqiiqatan waxaa la dhihi karaa wax kasta wanaaga dadka qaarkood waxaa uga horeeya waxyaalaha xun ma aysan jirin sida wax loo fasirinayo ama warxuma tashiilka u sheegayaan rag dhallinyaraha xoogaa taleefana iyo waxsay u dhex mareenoo inta xoogaa si isku arkay si iskugu dhacay ayagana barnaamijkooda islamarkiiba saraakiisha xukuntay ay soo kala dhexgaleen iyo dhammaan laadaha amniga oo meeshiiba tegay oo islamarkii ogaaday xaaladdu siday tahay ayadana alxamdulilah wax dhiba ama wax shaqaaqaha ku jiraan ma jiraan askartii hadda xoogaa isfoodaydana ayagana waxay ku xiran yihiin saldhigga ingiriiska ay wada joogaan insha allahu tacaala qoladii xaq yeelatay iyo qoladii gardarnaatay intaba insha allah waa gaarayna haddii ilaah idmo sidoo kale waxaan rabaa inaan warbixin yar kasoo saaran u sheego baaqi jeediyo waxaan joognaa caasimadda galmudug waxaa ka socda doorasho waxaa imaanaya musharaxiin kala duwan waxaan rabaa inaan baaqiga u jeesiyo musharaxiinta iyo dhammaan dadka kale ee ciidamada ah meeshu ma ahan meelaha kale way ka duwan tahay il waaye ishana fira hadday gasho waxay u baahan tahay in laga dhowro waxaan rabnaa si guud inaan bulshada uga mahad celiyo sida loo wada dhowraaho sharafta iyo karaamada leh waxaan rabaa inaan usoo jiiso musharaxiinta iyo dadka kaabeynka intaba baabuurta iyo gaadiidka iyo qoryaha iyo dhammaan magaalada lala soo aadayo ama lala socdo markii wax yar la dareero xabadaha la iska furayo barnaamijkaas mamnuuc waaye waxaan rabnaa qoladii aan ugu tagno ama ku qabanana laamaha amniga waxay ka qaadi doonaan tillaabada ku habboon dad mas-uuliyeyna waaye waxaan rabnaa sidaan u shaqaynayno inay noola shaqeeyaan si si uga habban uguna wanaagsan waxaan doonaynaa marka in aan u sheegno inaysan jiri doonin dhicina doonin qof inta taga meel la istaaga xabadaan dabaaldegaya ridaa inta tago asagu iska iskaga rido qoryaan baraawasana dhehe la iskaga dayah dadka qalqal gelinaya inaan la iskaga hari doonin u sheegayna aada aada u mahadsan tahay oliid waxba kama jiraan taas labada musharax mid oo mid ku dhacay ma jirin askar askartooda oo goon iskugu dhacdayna ma jirin askar oo askar budi askar soomaaliya oo wada joogta xoogaa qofba si wax u tuhmay taleefanaa laga xaday iyo taleefanaa laga xado ku ahaay taas waan ka hadlay wax ka buuran intaas ma jiraan barnaamijkaas dadka wax matashiirka raba waxa ka socda wanaagga iyo horumarka ka socda caasimadda iyo hanaanka doorashada dadku carqaladeeha raba xumaatada irkisal gaaraan waa marka waxba kama jiraan barnaamijkaasna waa soo dhammaynay waana kasoo salgaarnay askarta isku dhacdana dhammaan waxay wada joogaan saldhigga insha allah qoladii qaladka yeelatana waxay waaf- waxay mari doontaa talaada ku habboon
maamulka hirshabeelle ayaa shaaciyey kuraasii ugu horeysay ee lagu dooranayo magaalada baladweyne ee gobolka hiiraan warkan waxaa eegaya waryaheena xuseen washington
magaalada baladweyneha xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa lagu wadaa inay ka dhacdo doorashada kuraas ka tirsan ah, golaha shacabka baarlamaanka oo iyo tobnaad guddiga doorashada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa habeennimadii xala ahayd waxa uu shaaciyey liiska kuraasta ugu horeysa ee doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ee lagu qaban doono magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle qoraal ay soo saareen guddiga hirgelinta doorashada hirshabeelle ayaa lagu soo bandhigay liiska kuraasta golaha shacabka ee taala baladweyne waxaana la sii daayay saddex iyo toban kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka kuraastan oo ah saddex iyo toban kursi ayaa waxaa ku jira kursiga tirsigiisu yahay hob lix waa siddeetan iyo lix oo afartii sane ee lasoo dhaafay uu ku fadhiyo xildhibaan faarax sheekh cabdiqaadir waxaana musharaxiinta haatan doonaysa kursigaasi ku jira fahad yaasiin xaaji daahir oo ah la taliyaha dhinaca amniga madaxweynaha mudxuleedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo guddiga doorashada hirshabeelle ayaa waxaa lagu wadaa in shaaca ay ka qaadaan maalmaha soo socda jadwalka doorashada kuraasta la soo saaray oo doorashada lagu qaban doono magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan hirshabeelle ayaa noqday maamulkii labaad ee bilaabaya deegaan doorashada labaad ee hore loo qorsheeyey waxaana hore maamulka waa hore u bilaabay deegaan doorashada labaad ee doorashada golaha shacabka maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo magaalada baraabe ku qabtay doorashada saddex iyo toban kursi halkana haatan loo balansan yahay inay markan halkaas ka dhacdo doorashada saddex iyo toban kursi kale oo ka mid noqonaya xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka iyo tobnaad ee dowladda federaalk soomaaliya hirshabeelle ayaa wada dadaallo ay ku ay ku aadan ah, sidii ay magaalada beledweyne uga dhici lahayd doorashada waxaana magaalada beledweyne lagu wadaa in maalmaha soo socda ay ka dhacdo doorashadaas kadib markii ay guddiga doorashada gal- waa hirshabeelle ay shaaciyeen liiska kuraasta ugu horeysa ee halkaas taalla waxaana la filayaa in maalmaha soo socda ay soo saaraan jadwalka si halkaas ay ugu dhacdo doorashada waxaana magaalada baladweyne haatan ku sugan madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe oo halkaas ka wada kulamo kala duwan oo ku aadan sidii loo xalin lahaa ah, tabashooyinka ka dhashay waa diidmadiisa maamulka iyadoona la filayo in magaaladaas ay ka dhacdo doorashada
war ayaa shaacisay in markaasi dowladda soomaaliya ay ka taageeri doonto dhinaca horumarinta dowladda qatar ayaa waxaa markaasi ay sheegtay in markaasi dowladda federaalk soomaaliya ay garab istaagi doonto kaasi oo ku aadan dhinaca horumarinta garoomada waxaana magaalada muqdisho shir ku dhex maray wasiirka wasaaradda gaadiidka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale danjiraha dowladda qatar ee soomaaliya waxaana ay ka wada hadleen waxaana markaasi ay yeesheen kulamo dhinacyo badan taabanayay oo markaasi ku aadan iskaashiga labada dal wasiirka wasaaradda gaadiidka ee xukuumadda federaalk soomaaliya duraan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxaa uga mahad celiyey dowladda qatar taageerada ay siinayso dowladda soomaaliya waxaana uu sheegay inuu rajeynayo in taageero intaasi ka badan markaasi uu dhex mari doono dowladda qatar iyo sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya isagoo sheegay in markaasi dowladda qatar uga mahad celinayo taageerada dhinacyada badan taabanaysa ee ay siiyaan soomaaliya waxaana danjiraha dowladda qatar ee soomaaliya uu sheegay in markaasi dowladda soomaaliya ay ka taageeri doonaan dhinaca horumarinta garoomada sidoo kalena markaasi ay iska kaashin doonaan duulimaadyada ciidamo ka tirsan kuwa booliiska kenya ayaa lala eegtay qarax waxaana ka- la sheegay in markaasi khasaaruhu ka dhashay qaraxaasi ciidamada dowlada waa ciidamada booliiska kenya ayaa lala eegtay qarax ismidaamin ah kuwaasi oo la sheegay in khasaarihii isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu soo gaaray qaraxaasi ayaa waxa uu ahaa midka dhulka la geliyey waxaana lala beegsaday gaari ay wateen ciidamada booliiska kenya waxaana la shaaciyey in markaasi uu haleelay gaari cabdibilo ah iyadoo dowladda kenya ilaaia hadda aysan ka hadlin khasaaraha ka dhashay qaraxaasi waxaana la sheegay in ciidamada ay marayeen deegaan duleedka ka ah magaalada laamu ee waqooyi bari kenya waxaana al-shabaab ay sheegteen in khasaarihii isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu soo gaaray ciidamadii kenyaanka ahaa ee halkaasi marayay walow dowladda kenya ay ka gaabsatay in ay ka hadasho khasaarihii ka dhashay ciidamada soo gaaray islamarkaana qaraxaasi ka dhashay al-shabaabna waxa ay sheegeen in uu jiro khasaaro badan oo soo gaaray ciidamada dowladda kenya islamarkaana gaari ka mid ahaa kolonyadii marayay deegaan duleedka ka ah magaalada laamu uu qabsaday guud ahaan daawadayaal halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa warkii subaxnimo oo idaacadda dalsan aad ka dhegaysanayseen cidda wararka iyaga uu sheegay waxay dib u eegi kartaa bogga internetka aynu ku leenahay ee radio dalson dot com
wararka adla haysaa hobsiima u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel